tan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa dalalka ugu xeebaha dheer qaaradda afrika waxay qayb ka leedahay badweynta hindiya iyo badda cas khubarrada ku takhasusay cilmiga badda waxay sheegeen in badaha soomaaliya ay ka buuxaan noocyo kala duwan oo kalluun iyo khayraad kale oo aad u fara badan sidaasi oo ay tahay khubarradu waxay sheegeen in dadka soomaalida aysan ka faa'iidaysan khayraadkaasi gaar ahaan kalluunka ama malayga marka laga reebo tiro aad u yar haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku soo qaadan doonnaa sida ay dadka soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan kalluunka ka buuxa baddooda waxaa marti igu ah injineer ciidiruus axmed xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda injineer ciidiruus waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay waana mahadsantiin maaragtay inaad soo wacdaan injineer ciidiruus marka hore noo faahfaahi ahmiyadda uu kalluunka u leeyahay aadanaha waa arrin aad u wanaagsan in lala socdana fiican kalluunka horta sida caadiga ah adduunyadu waxa waaye maaragtay kalluunku waa waxa ugu wanaagsan xagga nutritionka nafaqada iyo maxaan ku rahdaa maaragtay xagga dhaqaalaha labadaba waxuu kaga jiraa maaragtay meel fiican oo kaga jira adduunka markaan anaga aan usii hoos galo waddankeenna waxuu ugu horeeyaa wadamada africa waddanku ugu horeeya ugu qaalisan ama ugu ugu tirada badan leh kalluunka laga hela biyaha soomaaliya waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo nuucyada kalluunka laga helo badaha soomaaliya badweynta hindiya iyo badda casba waxa waaye kalluunka aftra laba nooc waaye nooc waxaa la yidhahdaa maarta waa demersal waa dhulka gunta hoose nooca fadhiyo waaye oo geedaha iyo cuno waana noocyada loogu jecel yahay oo waxaa la yidhahdaa gruber iyo sniber ayaa la yidhahdaa waa qajaar iyo waxaas afka soomaaliga waa kuwa ugu qaalisan oo ugu fiican nooca kalena waa waxa waaye waa belagic waa biyaha gunta koro oo u saaran yahay waxaana u badan waa libaaxa iyo toonaha iyo wixii lafada aan lahayn inta badan ayaa kor ka saaran maaragta labadaasoo u kala baxaya demersal iyo belagico u kala baxaya labada nooc markaas haddana waxaa soo galaya marka qolofley kuwa la yidhaahdo oo ayaguna ah maaragta maarta shelvis fish oo qob saaran sida aragosadoo kale shirmbiskoo kale maxaan ku rahdaa lahodkoo kale soomaaliya lahodaa lagu yidhahdaa maxaan ku rahdaa waxyaalaha maaragta oo oo dhagaxaanta ku dhex jiroo kale waxaasoo dhan waxa waaye waa shelvisaa la yidhahdaa waa qolofle oo iyagana adduunka qaali ka laakiin annaga maba isticmaalno mana cuno xataa aragosada oo caadi oo la yaqaano annaga ma naqaan sida loo cuno inta badan iyo shirmbiska soomaalida laakiin waxaan u iibgeynaa bannaanka haddii ay fursad na siiso maaragto oo aan helno wax naga qaato
waa gartay marka heerarka kalluumaysiga tobankii sano ee lasoo dhaafay ee dhinaca soomaaliya bal ka warran horumarada laga sameeya dhanka kalluumaysiga sanadihii ugu dambeeyey wato waa waa marka laga fiiriyo dhinaca laba nooco u kala baxaya isagana marka laga fiiriyo mid waxa waaye dadka ayaga soo saaro oo la yidhaahdo cooperativeska ama dad individual ahaado shaksiyaada oo kalluunka ayaga badda ka soo saaro oo suuqa keeno dadna waxa waaye industriya la yidhahda waa warshadley oo waxay access u leeyihiin qaboojiyaashii waxaas ayay haystaan iyo containeradii la gelin lahaa iyo sanduuqyada waxaasoo dhan ay haystaan kuwa marka waxaa sabalay gareeyo iskaashatooyinka iyo individualka ayaga doomaha leh oo kalluunka ka soo qabta badda marka tobanka sano ugu dambaysay marka dhinac laga fiiriyo waxay u eg tahay in laga soo kabanayo arrimihii dagaalada iyo wixii maaragtay ka socda dalka in xoogaa laga soo kabanayo oo dadku intooda badan ay ku baraarugsan yihiin in kalluunka uu faa'iido badan leeyahay xagga iibgeynta bannaanka iyo isticmaalka gudaha marka loo isticmaalayo oo waxawaaye soomaalida hadda waxaa ku soo badatay dadka qurbaha ka imaanaya ee dalkii ku soo noqonaya dadkaasaa dadku waxay ka arkaan inay maaragtay kalluunka la gadanayo oo xaafadaha iyo guryaha lagu cunayo waxaa kaloo ku soo darsamay oo baryahan dambe la arkaya sanadihii ugu dadambeeyey supermarketyo waaweyn oo moderena oo nadiifa oo iyaguna maaragtay kalluunka ku iibiyo dukaamanka ay leeyihiin oo agabkii loogu talagalo oo standardka aan barafka soo saaran kor saaran kalluunka oo kaasina u maarta qaalba ha ahaada laakiin dadaa gadanayo oo lacagtaa haysto labadaasba hadda way ku soo zaa'ideen oo waa la dhihi karaa intii hore way way ka roon tahay oo hadda kalluunku dadka qaar baa ku baraarugsan maa laakiin haddana caqabado badan baa jira maarta oo aan iskaga imaan doonna inaan ka wada hadalnoma waa tahay marka injineer ciidruus axmed xasan n waa og tahay oo abaar xun ayaa hadda ka jirta soomaaliya soomaaliyana waxay leedahay xeebtaas sidaas u dheer laba bad badweynta hindiya iyo badda cas marka sidee loogaga faa'iidaysan karaa maaragtay kalluunkaas ama malaygaas dhex ceegaaga kuwa abaarta ay haysatay iyo kuwa aysan haysaninba sidee uga faa'iidaysan karaan ama loogaga faa'iidayn karaa
horta arabaad abaartan soomaaliya waa kusoo laalaabataa hadda ka hor waxa waaye toddobaatan iyo shantii saan oo kale abaarta u dhacday oo baahsan ee ka dhacda dalka waxaana xasuustaa in dadka laga soo keenay maaragtay ilaa burca iyo dhulkaas laga keenay oo loo soo gudbiyey dhanka iyo koonfurta soomaaliya dadkii markaa waa la qaybiyey qaarna beeraleya laga dhigay qaarna xoolo dhaqataa laga dhigay qaarna kalluumaysataa laga dhigay hadda marka haddaan annaga rabno inaan dadkii abaaraha iyo dhibkan soo noqonoqonayo uu soo barakiciyey haddii la rabo in loo jaheeyo dhanka kalluunka waxay u baahnaanaysaa shaqo aad u adag oo aad u culus oo marka hore agabkiina waa la rabaa ayagina in la baro maxaan ku rahda xataa dabaashii ma yaqaana badii in la baro sida looga shaqaysto sida kalluunka loo soo bixiyo marka takis time waqti dheeray ka qaadanaysaa taas marka anigu waxay ila tahay waxaan abaartan way ka bixi doonaan waxay ila tahay kuwa ku jiro hadda iskaashatoyin ku jira in gacan fiican la siiyo oo qalabkana laga bedelo suuqyo badanna la sameeyo oo ay u iibgeeyaan meeshan laba faktora jiro wax soo saarka haddii la badiyo waxaan la helaynin meel lagu iibiyo iyo cidkaa iibsanayso taas waxaa kasii daran storage aan jirin meel la dhigo oo lagu kaydiyo oo qaboojiyihii iyo farjiteerkii waxay wataan ma jiraan ayagana marka qofka wuxuu ka baqaya haddii uu kalluun badan soo qabtana inuu galabta meelow geeyo uu waayo oo markaa ay ku qasato kalluunka inuu lacag yar ku gado marka waxay u baahan tahay mar kastaba waxaan la yidhaahdo infrastructureka in wax laga bedelo oo la sameeyo wax la yidhahdo call chain oo baabuurkii qaboojiyaha ku soo qaadaya oo qaboojiyaha kala keenaya in la helo iyo boksasyadii oo iyaguna qaboojinta ku hayn kara kalluunka iyo makiinadihii barafka samaynaya intaasba waxaa looga baahan yahay in laga taakulayo wax looga qabto hadda aniga waxaan joogaa kaala hadlayaa meel la yidhaahdo buruc buruc waxawaaye waa meel laga xukumo maxaan ku dhahdaa qaandala iskaashato ayaan tababar siiyaa waxaana tababarka u siiyaa oo mar kasta soo noqnoqonaya iyadana waxa la yidhaahdo maarata post harvesting fish losses yacni markii oo la aado in kalluunka lasoo qabto ama ama ama maaragtay lasoo jiilaabto inta ay meesha badda ku jiraan waxyaalo fara badan oo qaladaada oo ka dhaco ayaga ayaa hadda lagu baraarujinayaa oo ay ka mid tahay good practice hygiene in oo loo isticmaalo marka aad badda aadayso doonta inay nadiif tahay dharkaaga inuu nadiif yahay gacmaha inay maaragtay kugu jiraan maaragtay guantis lugaha inay kobo kugu jiraan bahalku in la dhaqo oo maaragtay kalluunka in markasta la dhaqo u baahan yaha marka suuqa la keeno marka waxyaalahaas hadda maaragtay awareness laga siinayo maaragtay in dadku ay la socdaan oo agabka naftarkiisa oo maaragtay nadiifa iyo maxaan ku radaa maaragtay ayagii oo nadiifa haddii labadaas laysku helo iyo baksisyadii ay ku soo qaadan lahaayeen oo ciidana cilad eh meesha kaloo hadda aniga aan joogo waxaan ku arkoo hayaa ma laha meel fishland and site la yidhahdo kalluunka doomaha meel lagu soo xiro ma laha midda labaadna suuq ma laho dadka meesha degan waa yar yihiin dad yar waayo market ma ka helayaan marka waxay u soo qaadaan boosaasay u soo qaadaan marka ay keenaan wixii ay soo helaan boosaasaa loo wareegta marka oo markaad magaalooyinka kale oo inland dhig ah oo maarata aan badaha layn aa looga sii qaadaa laakiin weli waxaa yar conceptionka dadka cuno kalluunkaa yar weli numberka sidii la rabo maahan iyadana waxay u baaxnaanaysaa awareness oo habeen iyo maalin in uu socdo oo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo laga sii daayo maarata oo muuqaalo iyo maxaan ku rahda marka la isugu daro iyo hadal isbudo si dadka ay u ogaadaan ama ay ula socdaan in kalluunka uu faa'iido u leeyahay caafimaadkooda iyo jirkooda uu faa'iido u leeyahay in uu haddana ka raqiisasan yahay hilibka meesha hilibka kiiladii shan dollar la gaday kalluunka laba dollaraa la gadaa marka uu qaaliyooba waa marka mensonka oo dabaylaha ay kacsan yihiin oo doomaha ayna badda gelin markaasuu kalluunka annaga agteena qaalkii oo ilaa lix dollar sideed dollar u tagaa kiilad laakiin hadda xilligan octoobar aan ku jirno ilaa ay laga gaaro mensonka kale laga gaaro kalluunku wuxuu iska imaanaya aad u imaanaya waxaa yar marka damaandegaa yar marka maadaama damaandega yar yahay aha dalab dadka oo soo qabanaya baradursinka kor looma qaadi karo waa yahay waa yahay waa mahadsan tahay iigu jir eh, injineer idruus em, dhowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan em, fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga deegaanka qamsaxle oo hoostaga degmada galdogob gobolka mulug aad baan u salaamayaa martida een, waxaan khabiirka weydiinayaa soomaaliya waxay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda afrika een, waxaa xeebtaas dheer eegaaga khayraadka kala duwan ama ha ahaada kalluun noocyadiisa kala duwan ama haba ahaato eh, gaaska dabiiciga iyo shidaali sidaas oo ay tahayna soomaalidu waa ku ooman tahay mar walba abaaraha iska soo laalaabta dadka soomaalida biyo iyo babaal la-aan bay u dhintaan marka maxaa loo aaneyn karaa in soomaaliya xeebtaas dherarka badan ayadoo leh inay ka oomanaato oo dadkeedii abaaraha ay maxaan ku yidhaahdaa gaajo iyo biyo la-aan iyo caafimaad la-aan u le-aanayaan umahadsantahay waa waa salaamaya eh, waana su-aal fiican oo maaragtay oo yacni aad u jirto lais- soo noqoto su-aasha naftigeeda soo noqoto maxaa sababayo sababta ugu weyn aniga kolleyba shaksiyan oo intaasoo sano kusoo dhex jiran arkaya waxaa waaye lack of knowledge dadka wax cilmiya maba ulahaba dhanka kalluunka annaga dhanka beeraha iyo xoolaha dadku waa way yaqaanaa laakiin kalluunka aqoontiisa way yartaha weliba zamankii hore cillad dhacday daraaddeed ayuu handicap u yahay kalluunka oo dadka ka shaqeeya waxaa la dhihi jiray waa dad maaragta qabiil ahaan hooseeyo yar waxba la kala qarsan maayo dhibkaas wuxuu keenay marka in kalluunka laga fogaado marka oo dadka kalluunka qabsada ay noqdaan dad kaloo dadka kale ka yar ama ama ama ama ama maaragtay jinsiyada waxay soomaalida isticmaalaan qabiil bay isticmaalaan marka taas waxay keentay in aanba loo jeedin dhanka kalluunka meesha caalamku kalluunka uu noqday in hadda la kala xado oo baddaas inta lasoo gala la xadayo anagana waaba iska jiifnaa waa hurdnaa marka marka basically waxa ugu muhiimsan oo oo shuruudda ugu adag waxay tahay waqti waa in aqoontii la helaa waa in la helaa iskuulaad farsamo oo kalluunka lagu barto iyo doomaha lagu barto oo badda lagu barto waa in la helaa maarta haddii kale waxa waaye w- meeshaa la joogayaa maarta waa mid midda labaad waa in polisiga dowladda iyo regulationkeeda iyadana ay bedeshaa wax ka bedeshaa oo kor loo qaadaa awarenessiga iyo maxaan ku radaa maaragtay taakulaynta dadka hawshaas qabanaya in dowladda ay gacan siiso marka waa waa tahay eh, waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawo walaal magacaygu waa sawda iliyas cali waxaan ku suganahay magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan injineer caybaruus weydiiyo dad badan oo soomaaliyeed ayaa ceeb u arka cunista kalluunka taasoo ila muuqata jaahilnimo marka sidee lagu bari karaa muhiimadda uu kalluunku u leeyahay jidhka iyo caafimaadka
waa mahadsan tahay oo walaasheeda qaaliga aadaad u mahadsan tahay waana arrin jirto anigu waxaan dhihi lahay qaybta ugu weyn waxaa ka qaadan kara dhakhaatiirta soomaaliyeed weliba kuwa barta cilmiga oo la yidhaahdo public health dadka barta ayaa la rabaa inay dadka u sheegaan in caafimaad ahaan kalluunka uu yahay m- nutritional inuu yahay weliba caruurta yaryarkaa iyo iyo iyo iyo iyo islaamanka uurka leh oo u fiican yahay in maaragtay ilmuhuna ay maskaxiyan ay noqonayaan ilmo aad wax u baran karo oo- oo firfircoon oo very active ah noqon karo marka waxaa lagu baahan yahay dhakhaatiirtu inay maarata had iyo goor iyo idaacadaha dadka iskale oo ama kuwa dowladda ha aadaan ama kuwa kale ha aadaane inay ka qayb qaataan wacyigelinta si hoos loogu dhigo cuqdadan laga qaba kalluunka iyo dadka ka shaqeeya cuqdada laga qabo oo horan usoo sheegay labadaas waa in meesha laga saaro waxaana looga saari karaa in aan annaga dhanba aan u wada tagno oo aan samayno maxaan ku rahda maaragtay eh, awareness day, wacyigelin fara badan in la sameeyo mara waxaan ugu horeynayaa dhakhaatiirta ugu horeynaysa insha allahu tacaala waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad nagala socotaanna waa v o a waa tahay marka een, kalluumaysatada ajnabiga ah kuwa la siiyey maaragtay shatiga iyo kuwa aan haysan ee sida sharci darrada uga kalluumaysta xeebaha soomaaliya dhibaato intee leeg ayay ku hayaan kalluumaysatada soomaalida ee u jallaabtaga badda shirkadahan soo galo ajaanibta oo soo galaan waxaa ugu badan Hi- iiraan iyo waxaa ugu badan iyo yemen iyo south asia oo vietnam ay ku jiraan iyo iyo maxaa ku jiraan, eh, thailand iyo taiwan iyo dhulkaas oo ay ku jiraan yimaadaan marka xataa waynu xadgudbaan oo waxa waaye maaragtay alaabtii qalabkii ay meesha dhigtana laga tartaraa mana hadli karaan kuwo qaarkoodna waxaaba saaran shirkado qaarkood oo maxaan ku radaa maarata niman soomaaliya ay mas-uul ka yihiin oo weliba waxaa laga yaabaa istaaf soomaaliya inay saaran yihiin oo hadday ku arkaan xabad kugu soo tuuri kara maa marka waxaanu waa wax maaragtay jiro oo u baahan dowladdu inay wax ka qabato dowladduna keligeed wax ma qaban karta ayada naftirkeeda waxaa la rabaa federal governmentiga iyo member stateka inay wada shaqayn karaan taasaa hortar muhiim ah haddayna wada shaqayn karin nin la arko wuxuu doonuu samayn haya marka wax soconaa mala marka waa in la helaa minister of federal state of fishery sectorka iyo minister of maxaan ku radaa maaragtay member of state federal republic member of state wasaaradda kalluumaysiga kuwa maamul goboleedyada ha iyo kuwa kale inay isla socdaan oo ay wada fadhiisaan oo ay wax wada go'aamiyaan oo mar kasta maaragtay la iska warqabo oo aan qolof qolofta kale ayna maaragtay aynan maaragtay wax ku diidin maaragtay taasaa wax lagu gaari karaa oo howlna lagu qaban karaa haddii taas ayna jirin marka adigu marka federaalna iska xamaraan iska fadhina macno ay samaynaysa mala waxaa la rabaa in la wada shaqayn karo shanta gobol maamuleed iyo federaalka inay wada shaqayn karaan oo yacni wax isdhaafsan karaan oo mar kasta coordination uu jiro dhexdooda maaragtay oo collaboration uu jiro taasaa wax lagu gaari karaa taas haddaan la haynin waxbaa dhibaatadu waa sii soconaysaa waayahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo ee soo dhawola anigu magacaygu yahay sharmaarke kooshin oo jooga magaalada boosaaso waxaan khabiirka weydiinayaa kalluumaysato badan ayaa caqabada ka haysataa inaysan helin agabka kalluunka iyo goobaha lagu kaydiyo kalluunka mararka qaar badda ayaa waxaa laga soo saaraa wax ka badan inta ay u baahnaayeen balse waxa ay ku qurmaan xeebaha taasoo dhib ku ah deegaankeenna iyo badda iyadoo dhibaato kalen ay kala kulmaan kalluumaysatadu waa sax waaye waana arrin aan la soconno oo aan haddana warbixinta aan ku darowhayo markaan shaqadaan dhammeeyo warbixinta aan qorayo gunaanadkeeda waxaa ka mid ah inaan caqabadaha sheego oo haystaan iskaashatooyinka kalluunka midan hadda inta aan ka qabanayo mooyaane kuwo kalena waxaan ka qaban doonaa kismaayaan ka qaban doonaa shabeellada hoosaan ka qaban doonaa xamaraan ka qaban doonaa waxaas markay dhammaadaanna aniga waxa waajib isaaran waxay tahay wixii aan la soo kulmay oo ay dhibaataa oo dadkaana iiga sheekeeyan inaan ku daro raboorka inaan ku daro laakiin go-aanku wuxuu ka go'aa dowladdow ka go'aa dowladdaa la rabaa inay arrintaasu markay waato inay wax ka qabtaan dadkaana ay wax u qabtaan haddii aan la helin ninka aqoonyahanka waxba kama qaban kara keligii laakiin waa wax ka qaban karo dadka oo sarsare oo dowladda ku jira ayaa la rabaa maaragtay inay ogaadaan dhibaatada lagu haayo hadda horaan u sheegay nimankan hadda aniga aan la joogo ma haystaan meelay kalluunka ku soo xiraan oo storagena uma yaallo fishland sina uma dhisna kalluunku way soo qaadaan boosaasay keenaan oo four hours ay usoo soconayaan agabkii kale oo lagu qaadayana ma haystaan marka dhibaatooyin fara badanaa haysto saa hore u sheegana kalluunka production fara badan ma samayn karaan marka waxawaa damandhigaaba aaba iska yarba waxa kaa qaadanaya baahana yar marka markasta waxawaaye wixii hadday bataan waa iska daadinayan meelay dhigtaan ma haystaan ciladaas way jirtaa waana waana waana waana waana qori doonaa insha allah ugu dambeyntii injineer cidruus adiga oo soo koobaya maadaama aad tahay khabiir kalluumaysi maxaa tale ah oo aad u haysaa dadka kalluumaysatada iyo dowladdaba wallahi anigu waxay waxay ugula fiicnaan laheeday in dowladdu ay arrintaanu maaragtay dad u saarto guddi u saarto lasoo baaro horta annagu waxaan ku xunnahay waxba ma baarnaba waa in guddi loo saaraa soo baaro taga meel kasta soo ogaada caqabadaha haysto dadka kalluunka ka shaqeeya oo soo qabto kuwaas kelima xataa kuwa iibiyo oo suuqa jooga iyagana caqabado kala haystaan oo ku saabsan xagga fayadhowrka iyo ku saabsan marka waxaa la rabaa kow wasaaradda kalluunka khayraadka badda labo waxa waaye municipalitiga oo iyagana shaqo weyn ku leh gobollada waaweyn marka la joogo iyo aqoon-yahanada intaa inta lasu daro in guddi la sameeyo soo baaro markaas fiilbaaga lagula noqdo marka madaxda lagula noqdo kadib ayaga markaa ay tilaabo qaadaan aniga waxay iga tahay maaragtay dardaaran waxay iga tahay in dadkan yacni tabaalaysan oo kalluunkii lagu dhibaayo oo dhib badan haysto in loo gargaaro oo loo gurmado sida haddaba loogu gurman lahaa dadka abaar kuwana iyo badda ka tegin oo ayagana ba- badda abaar noqonayna waa inaan laga hortagaa ee waxay u baahan yihiin oo loo qabtaa waxay dhibaayana laga cishaa marka intaasaan kusoo koobi lahaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer caydaruus axmed xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo